mas-uuliyiinta soomaalida ee isku xilqaamay gurmadka dadka tabaalaysan ayaa sheegay in dadka soomaalida ee qaniga ay ka gaabinayaan inay gargaaraan dadka baahan xilli xaaladda bani aadminnimo ay ka sii darayso sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo qulqulaya dalka yemen iyo weliba fatahaado saameeyey dadka iyo dalagga waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yemen iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsade soomaaliyeed oo deggan dalka imaaraadka carabta dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya soomaalida ku go'doonsan yemen hadalkana waxaa ku horraynaya sheekh nuur baaruud oo ka hadlaya muhiimadda ay diinta ku leedahay iskaalmayntu bismi illahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam haruun macruuf adig iyo idaacadda v o a aad baad umahadsantihiin waa jaanis fiican runtii islaamku marka la fiiriyo dadka muslimiinta ah waa kaljasad ilwaaxid waa qof korkii oo kale qof korkii hadday xubin xanuuntana dee korkii oo dhan wuu xanuunsanayaa sidaa nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi mu'miniinta tilmaantoodu siday isu jecel yihiin isugu naxariisanayaan waa qof korkii oo kale xubin hadday xanuunta jidhka intiisa kale wuu la xanuunayaa marka suurtagalba ma aha yacni qof muslin ah inuu daawado walaalihii oo gaajo iyo oon iyo xabad ku dhammaanaya inuusan naf iyo nafba usan xataa shilinka u dambeeya inuu ku bixiyaa la rabaa shilinka u dambeeya iska daa wax kale kolka diinta islaamka la eego waxaa weeye sadaqadu xooluhu way ku bataane xoolaha ma yarayso ilaahay baa ballan qaaday oo yidha wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin wixii aada bixisaan wax kasta ood bixisaan ilaahay baa bedelkiisa keenaya nabigeennuna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo subax walba oo waagiisuu baryo laba malag inay dhawaaqayaan oo mid leeyahay ilaahay ow qofka wax bixiyo bedel sii malaga kalena u leeyahay ilaahw qofka wixiisa haysta xoolihiisa halaag oo baabi'i marka sadaqadu cadhada ilaahayna way baktiisaa maalinta qiyaama harka la harsanna weeye xooluhuna way ku bataa cimriguna way ku bataa marka sadaqadu ahmiyadaasay leedahay annagu haddaan nahay guddiga badbaadinta iyo samata bixinta muddadii koobnayden jiray yabooh badan baa samaynay qaaraan aruurin yaa samaynay marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay u baahan tahay inay ku tababarato inay ku tababarato in wax la bixiyo oo adduunyada aan wax laga sugin waayahay waynu ka hadli doonaa arrimahaas laakiin marka hore sidaasoo kale aan ku soo dhoweeyo sheekh axmed yuusuf daad dadka ugu badan ee ka imanaya yeman hadda waxay kusoo degayaan boosaaso culays fara badan baa idin saaran bal hawshan sida aad isugu xil saarteen iyo dadka soomaalida jawaabtii aad ka hesheen daahfur yar naga sii salaamaya waana ku faraxsanahay sida sheekh nuur baaruud uu sheegay annaga waxa na soo gaaray xaqiiqadii dad dhowr iyo toban kun dhowr iyo toban kun oo qof ahbaa kasoo degay magaalada boosaaso oo kasoo qaxay magaalada yemen dadkaas oo qaba baahi dhamaystiran shay walba oo bini aadan u baahan yahay ayay u baahdeen haddayna waxay bilaabeen afartii bishii lixaad laba kun iyo shan iyo tobanka ayay bilaabeen safarka xaqiiqadii dadkaas dhibka iyo rafaadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala awalan xagga rabbi ayaa laga fuuyeeyey haaniyan waxaa u gargaaray oo garab istaagay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen shilinkii ay haysteen gabar iyo wiil iyo hooyo waxaa number one ahaa shacabka puntland ganacsatada puntland ku nool waxaa lambarka labaad ahaa shacabkii soomaaliyeed ee khaarijka iyo gobolada kale ee soomaaliya ku noolaa gacantooda ayaa lagu badbaaday dadka intaa tiro la-eg hay-aadku waxbay ka qaadeen tiro yar laakiin waxaa lagu badbaaday dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee shacabka aada qubaha badan eesoo haddana soomaaliya puntland somaliland koonfur cid u kala hartay ma jirin dad aada u qiimo badan bay ahaayeen haaruunow asbaabta kalifaysa ee wanaagga iyo khayrka sida shiikhu sheegay horta magaca soomaali asal ahaan wuxuu ka yimid deeqsinimo iyo martisoor marka labaadna waxa ku kalifaayo waa caqiido ay dadku aaminsan yihiin oy ugu dhowaanayaan dariiqa nabi maxamed sala allahu alay wasalam iyo saxaabada iyo mu'miniinta oo ay aaminsan yihin inay qabri la galayaan tan saddexaadna waa dhaqan soo jirtay oo waad ogtahay ninka reer miyiga ee labada neef haysta maanta haddii la martiyo neef buu qalaa waxa weeye haddee inagoo dhanna miyigaan kasoo jeednaa numberka afraadna waxaa ku kalifaya walaalnimo ummadda tan soomaali waa walaalo waa xigto waa qaraabo adiga haaruun haddaan caawa isqaraabaysana meel baan iska soo gelayn iyada laftigeeda waxyaabaha ku xambaaray ayay ka mid ahay waayahay waxaan u tegayaa adna aadan ismaaciil muddo dheer ayaad ka soo shaqaynaysa mafalka cisbitaal ayaad aasaastay bal doorka ay ku lahayd in dadku ay waxbixiyaan iyo taariikhda waxbixinta soomaalida wax nooga sheeg heer macruuf waa salaalan tahay odayaasha kalena waa salaalan yihiin horta deeqda ama ama sadaqada waa wax adeeg adiga kaa soo go-a weeyaan ma haddii aad wax ku dhibaan oo aad dareento oo aad u damqato waxaa ku dhaqaajiya adiga qalbigaagaa ku dhaqaajiya wax waane iyo hadal iyo ku yimaado maahe waa maalinta ilaahay ku garansiiyey adiga aada damqato aad qofkaa aad aragto dhibaatada haysta aada u damqato maantaasaa wax kaa soo go-an waxaan umalaynaya inaan hawshaa bilaabay haba kala badnaatee anigoo yar baan bilaabay allah yarxamo aabo aadan dhakhtar aadan ismaaciil markii aan isagoo shaqaynayaan arki jiray ayaan arki jiray sida uu dadka buka dadka jirecsan uu uga door bido kuwa kale ee wax haysta marka waxay ii noqotay darsi ilaa ila ila noolaa intii cimriga intaan noolaay oo dhan way waxaan arki jiray haddii abaara jiraan haddii dad abaaloobaan haddii dad ay wax wax ka baxaan inuu dadkaa uu aada ugu ugu jijicnaa ugu jijibnaa cisbitaalkan markii aan bilaabay waxaan arkay dalkii somaliland oo burburtay waxaan arkay cisbitaaladii oo aan jirin waxaan arkay dad badan oo wixii ay ka baxday anigu markaa waxay waxaan dareemay inaan itaal dhaamo waxaan dareemay inaan dadkaa wax u qaban karo waxaan dareemay haddii aanan gacanta wax ku haynin inaan qalbiga iyo madaxa aan wax ku hayo oo aan aqoon haddii aan la wadaago oo aan dhalinyaro ama jiil cusub aan u tababaro ay kuwaasu noqon doonaan sadaqa jaariya oo aniga iga cimri dheeraanaya oo anigu marka aan meeshaa ka baxo sii wadi doono hawshay maanteed tan oon la hadlayno afartan umuliso oo loo kala diray gobolada somaliland ayaanu qalabkii ay wax ku dhalinayeen ay wax ku qabanayen dadka aamusina sidee haddaba dadkan dadka ummadda dadkan ku adkirsada jinsiyada soomaaliyeed meel kastay degan yihiin somaliland soomaaliya ethoobiya djibuuti meelay degan yihiin ama khaalikaba joogaan sidee dadkan loo fahamsiiyaa in dalkan dadka jooga iyaga unay soo heegayaan waxaan umalaynayaa dadku haddii ay is-abaabulaan oo ay wax niyada gashadaan meel abaaraan anigu caafimaadkan abaaray iyo aqoontan abaaray haddii qof walba wixaa uu isleeyahay waad ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan soomaalida waxay ku maamahdaa irbad ururtaa miishaar bay noqotaay waxay waxa ay ururiyaana ay mar gacan keliya ay usoo dhiibaan oo halkay ula niyoodeen ay geeyaan waxaan umalaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo kudayasho mudan ayay noqonaysaa haddii se loo eego reer hebel iyo meel kale iyo gobol hebel iyo dal hebel wixii way kala firdhayaan marka damqashadaa iyo dareenkaas ayay wax ku yimaadaan wax ku abaabulmaan aad baad umahadsan tahay aadna waxaan u gudbayaa cabdi cali faarax laba su-aalood oo isa saaran baan rabay inaan kuweydiiyo laakiin marka hore bal sida adi ay kuugu dhalatay inaad markabkan u dirto yaman iyo waxa kugu dhiirigeliyey nala wadaag fadlan
isaga muxuu ahaa saaxiibkii haruun macruuf waan ku salaamayaa mar kale hade sida uu shiikhu sheegay aayada qur-aanka oo qof walaalka ah oo dhibaataysan haddaad wax dhaantid in aad wax u qabatid aayad ayaa ugu kaliftay bacdamaa aan adliist wax yar dhaamo inaan arrintaas wax ka qabto ayaa miisay alxamdulilah rabbilcaalamiin guusha koowaadna waa gaariga marka maanta ayuu baxay waxaana rijay doona inaan sii wadi doono marka dee waxa weya waad fahmi kartaa nin walaalkaa oo dabkiisu shidan yahay dabkaad shidan dabkiisu dansan yahay inaad saaxiidid waayo mid oo meel dagaal ka socda joogo wax un awasan haysan oon ammaan haysan de inaad indhaha ka qabsatid na way kasii xun tahay marka walaal waxaa igu kalifay in aan dadkaas dhib ka haysto aan la qaybsano la qaybsiga waxaa kamid a in lacagta la bixiyo xanuun ayay tahay marka dhibkaas haysta in aan la qaybsano ayaa igu kalifta inaan dhaqaaleyga geliyo marka waxaan ka wadaa walaal in xoolaha la bixiyo in jirkaada meel laga gooyo ay lamid tahay xanuunkeeda marka waxaa niyeystay in aan adliist fadhiska gooyo si aan ula qaybsado xanuunkaas walaalahay ahaye ay aan ula qaybsado way sheekh nuur baaruud xilligii abaarahana waad waxbaad aruuriseen soomaalidu siday wax u haysato wax ma u bixisaa bal adoo xilligaa hore iyo hadda isbarbar dhigaya
bismillahi raxmaani raxiim haaruna waad mahadsan tahay walaalkeen sheekh axmed yuusuf daadsu uu sheegay soomaalidu in tilmaanta guud marka la fiiriyo ay deeqsi tahay oo ismarti qaado oo isa soo dhaweyso waa wax jira weeyaan laakiin waxaan isleeyahay martiqaadka iyo waxyaalaha yaryar waa gaar laakiin masa masaa'ibkan oo kale markay dhacaan in adduun laga inay ama dawlad laga sugo ama adduunyo kale laga sugo soomaalidu waxayna weli garanin baad moodaa adduunyadan kale waxa laga keeni hay-aduhu ay bixiyaan in dad iyagoo kale ah oo muxsiniina oo samafalayaala laga soo arooriyey anigu anigu wixii hadda ka horreeyay dhacdadan hadda aan ku jirno waxaan ku qanacsanaa ganacsatada soomaalida soomaalida oo dhan cidiiba way heli karta inay dad deeqsiyaala yihiin oo isu damqada oo lacagta hura saasaan u qaatay mathalan labadii kun iyo lixdii kolkii maxkamaduhu joogeen hal habeen baan idaacaddii hoon africa waxaan ka aruurinay afar boqol oo kun bal waa hal habeen haddana haaruno waxaan bilownay qaaraan aruurinta may sideed iyo tobankeedii haddana june waxaa lagu jiraa baan umalayn ko iyo tobankeedii laba iyo tobankeedii meelahaas marka intaas oon intaasoo t v iyo intaasoo idaaca fadhiisanay shirkada hormuud oo laba boqol kun mar yaboohday iyo shalay oo rugta ganacsatadu laba boqol oo kun ay yabooheen kolka laga tago ganacsatadii soomaaliyeed ee faraha badnayd shirkadihii faraha badnaa way aamusan yihiin yacni lacagta naga soo gaadhay dadweyne caadi ah oo iska caadi oon waxba haysan shan dollar toban dollar hal dollar maalintan oon idaaca fadhino yaa dhici karta maalmihii horaa kun kun dollar iyo laba kun iyaan maqlaynay xataa dadkii yaboohay oo baarlamaan iyo wasiiriya ay ku jireen badankoodu lacagtii ma keenin marka lacagta noocaa ku timid boqol kun ma ina gaadhin berigaana hal habeen baa afar boqol oo kun aan ku aroorinay marka waxaan isleeyahay malaha maxkamadaha la xiiseynayay marka anigu waan dhaliilsanahay soomaalida arrintan musiibada ahe weyn siday ooga jawaabeen anigu waan dhaliilsanahay waxaan isleeyahay sidii la rabay in loo damqado oo looga gigisho oo nafiya maro dib u dhac weyne inuu ku jiro waxaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkado la hadalnay inna la yidhi berri baan idiin soo jawaabayna ama berri dambe shirkado waaweyn ilaa haddana laba usbuuc oo kale jawaab aanaan ka haynin waye marka waxaan isleeyahay soomaalida anigu sheekh nuur ahaan dib baan oogu fakarkii markii hore aan ka qaatay dib baan oogu noqonayaa inay isa saxdo soomaaliduna aad baan u rajaynaya waayo sheekh axmedow idinku waayo aragnimo taas ka duwan ma kala kulanteen puntland uu sharaxay sheekh nuur barun horta shiikay waa aada baan u salaamaya iyo ragga oo kale iyo gabadha walaashii furashada ah anigu waxaan qabaa horta aada baan ugu faraxsanahay oon ku kalsoonahay soomaalida waxbixinteeda iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hadda aynu magaalada wadanka aynu joognay puntland waxaana soo maray waktigii roobabka oo aadka u dhibka badnaa oo xoolo badan iyo dad badan dhamaadeen waxaas gacanta soo gashay hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo dollar xisaab celinteedana lasoo bandhigay maanta aynu joogno dadka intaa tiro leeg oo dhowr iyo tobanka kun oo qof ah waxaa saldhig u ah shacabka xaqiiqadii oo gudaha ah dibaddana waxbay soo direen allaha barakeeyo laakiin shirkadihii wadan wadanka aynu joogno puntland tartan badan bay galeen shirkad walbana maalin bay raraysay waxaan isleeyahay ilaahay khayr badan hasiiyo gudaal badan ayay sameeyeen haddii laba iyo toban kun oo qof lacagta lagu raray lix kun ayay rareen ilaa toddoba kun waa lacag gaaraysa toddoba boqol oo kun oo dollar waxaad bixiyeen shacab markii hay-adaha laga reebo shacabka ganacsada ayaa bixiyey gudad iyo gudo marka waxaan isleeyahay hadee meesha anagu aan joogno kalsooni badan iyo waxaan isleenahay dadka hadii dee loo yabooho oo la wacyigeliyo ay arkaan dadka ay ku kalsoon yihiin weli culamaa udiinka sheekh nuur baarudi aad baa loo jecel yahay baaqooda aad baa loo kalsoon yahay dhaqaaluhuna wuxuu ku yimaadaa min qibla culama culamada xaggooda markii culamada ay baahida iyo dhibta sheegaan ayaa waxaa dhaqaaluhu yimaadaa marka tajrubadeena kalsooni badan waxaan qabnaa shacabku inuu isku filnaan karo barnaamij waxaa ka jira puntland gaar ahaan la yidhaha isu tashi oo hadda ka hor xitaa buundooyin hal milyan oo dollar shacabkaa dhisay ganacsada puntland welina way u taagan yihiin maanta ugu dambeysa dahabshil waxay qaaday soddon kun oo doolar oo dad ah ayay qaaday shirkadaha kale golis iyo kulli waxsaas u dadaalayaan marka anu waxaan isleeyahay boqol kiiba laba boqol ayay aada u mahadsan yihiin ee u barakabad una khayr badan yihiin welina waxaan leenahay howlkamadaalow weli waa hobadii waayahay doctor adna aad ismaaciil waxaa jirta wadamada reer galbeedka oo kale markaad joogto ama wadamada khaliijka oo kale in waxbixinta iyo wax ururintu ay arrin ay meel weyn ka joogto mujtamaca wadamadaas oo haddii telefishin laga sheego in baahi jirto laga yaabo habeen keliya tobanaan milyan oo dollar inay kusoo xarooto muxuu yahay farqa u dhexeeya inkastoo dee dabcan wadamada iyo soomaaliya aysan isku mid ahayn oo ay kala qanisan yihiin haddana maxaan ku idhaahdaa maxaa ka maqan dadka soomaalida is abaabulka waad ka hadashay haliilka iyo iyo dalalka horta wax anigu fundraising oo ay sameeyaan umanaan tegin kamanaan arkin marka waxba ka sheegi kari maayo laakiin anigu waxaan waxaan ogahay in si caama markaan cisbitaalka aan wax uga baahdo inaan ka helo hiil dadka dhakhaatiirta ah ee caafimaadka ka shaqeeya dadkaas ayaa iigu deeqa gacmahooda aqoontooda farsamadooda tababarkooda deeqda ugu weyn anigu kuwaasaan ka helaa somaliland waxaa aan aad waad maqashaano dad badan baanu qallaayon bilaash ku qallaa radiogaanu ka yeedhnaa telefishinka looga yeedhaa waxay ka yimaadaan dalalkaa jaarkaa bay ka yimaadaan soomaaliya ka yimaadaan booba maantada tan caruur galkacyo iyo boosaasiyay ku noqonaysa oo qaliimadii u dhamaadeen madaxweyneyaashii bilaashka loo qabay ayaabaan maanta aanu anga bixinay marka soomaaliya ka yimaadaan somaliland bay ka yimaadaan etoobiya ka yimaadaan meeshii la rabo qofkaas haddii farsamaysan wax u qaban karayno waan u qabanaa uma uma eegno meelay ka yimaadeen marka khaliijyada ma garan maayo mala haddii lacag badan halkaas way taalaa laakiin uma aanaan doonan wayde waxaanaan ku lahayn xiriirya badan ma aan ku lahayn waxaan anigu abaana dadka aqoonta leh farsamadoodaas ayaa aniga igala qiimo badan malaayiinta shilmaadka ama doolarka ee la sheegayo waayo farsamo aanan lacag ku iibsan kareen ayay ii keenaan aqoon aanu lacag ku iibsan kareen bay noo ayay noogu deeqaan marka anigu badan kuwaasaan abaanaa lacagaha aad sheegaysaan namana soo galaan mana helo mana raasano waayada meel aanu umaba doono markaa farsamada ayaa aniga aada ila qiimo badan iyo aqoon hadii haddii ilaahay uu noo keeno kuwaasaanu aada u qiimayna markaa aqoontaas waxay ka iman kartaa dad ama carbeed dad muslima dad aan muslim ahayn mar haddii farsamadii qofkaasi uu kuu keenayo oo uu kuugu deeqayo si bini aadamnaa kuugu deeqayo qofkii u baahnaa ee aada haysano uu ka faa'idaystay oo ku caafimaadayo ilaahay caafimaad ku siinayo waa alxamdulilah wa alxamdulillah waa deeq aan qiyaas lahayn deeq weyn weeyaan oo annagana aada qiimo weyn nololeh waa garta cabdicali faarax ganacsato fara badan baa kula joogta dubay muqdishona waad maqlaysaa sheekh nuur baaruud sidii aan filaynay wax looguma deeqin buu yidhi aduu dabcan dadaal weyn baad samaysay laakiin ganacsatada haddana aad taqaanay siday wax u haystaan wax ma u bixiyaan wallahi maya saraaxa haruunow sida uu sheekh nuur sheegayba horta waxay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama soomaaliya ha joogaan muqdisho ama isheeg muxuu ahaa somaliland waxa wax alla waxaa hay-adaha khayraadka khayriga ay keenaan sida ilaal alaxmar ama isheeg muxuu ah hay-ad hay-adaha khayraadka waxay khayriga waxay keenaan oo dhan in dawladu soo dhiibtay umaleya macnaha hay-adaha khayriga waxay keenaan waa dad ganacsataa ama masaakiin ama shaqaalaha waxay aruuriyeen oo la jamciyey ayaa meelaha dhibaatada ku jirta loo diraa marka annaga waxaan fahmi la nahay annagoo soomaaliya oo ganacsataa ama xataa shaqaale mushaar fiican qaata ama xataa dad dibadda ku nool oo dakli fiican soo galo in aan annaga khayri dad samaysano aan hay-ad khayriya oo naga dhexaysa oo soomaaliyeed aan ku shugno qofka macnaha si dahabshiil oo kale ama banki salaam oo kale waxaa la ogahay in weli wixiis waa ku aamina waa ku shubtaa inta akoon ka furano oo hay-ad khayriga ku shubano qof kasta waxaan hubaa in soomaaliya laga heli karo hal milyan oo qof boqol dollar bixi karta marka haddii hal milyan oo qof ama boqol dollar bixi karta laga helo ay hob inay nakabargarayn karto problemka baahida taagan oo hadda dhibaatada ka taagan meeshaas iyo wixii kaloo dhibaato yimaado oo waxaa la yidhaahdaa isheeg muxuu ahaa ilaahay masiibaa naga celi masiibooyinka dhaca oo dhan sheekh nuur baarud oo kale waxaa soomaaliya ku kalsoon tahay lacagta u maamulayo dadka in oo u gaarsiinaya meesha loogu talagalo way hubaan mar marlaad waxay ka fekeraan waxaa la aruurinaya marka la arkaan dadka aruurinaya inay cunayaan laakiin hadda sheekh nuur baarud ilaahay ugu gargaar ma baahano in uu lacag uu dadka qaaday oo dadkaas loo qaaday in uu hawl ka gasho isagaa juhdigiis ku bixinaya aqoontiis ku bixinaya xooggiis ku bixinaya afar labaatan sac u taagan marka waxaan hubaa sida laga rabay inaanay samaynin soomaaliya meel kasta ay joogto dadka xagga ka jira iyo dakliga ay haystaan aniga waxaa laga yaabaa daata waxaa tiri ganacsadaha weyn waxaa laga yaabaa ganacsadaha yaryarna kamid ahay laakiin niyadayda ayaa muxuu ahay dadkaasa u danqada walaalahay marka waxaa laga heli karaa soomaaliya kun qof oo anigoo kale ah oo min boqol kun oo dollar bixis aa laga heli karaa mithaal waxaa kaloo laga heli karaa hal malyan oo qof oo min boqol dollar bixis marka shalay waxaan maqlay nin ganacsada ayaa meesha ka dhex yiri shirka shan boqol oo kun markay codsadeen shan boqol oo kun maxaad u yeelanaysin aniga fikradaas aan aaminsana waxaan dhihi karna maxaad heli kartiin markii la dhihi lahaa inay shan malyan bixi lahaayeen aan aaminsanahay ee dhacdamaa shan boqol oo kun oo dollar laga codsaday ayay nus oo ku filan tahay isdhaayna laba boqol oo kun bixiyeen marka sheekh nuurow lacagta baayada ubaahan tihiin shan boqol iyo xataa shan milyan waxay kabargadhay karta maahan marka waxaan qabaa aniga qof kasta oo soomaaliya oo walaalkeed ama dibad ha jirto ama guda ha jirto walaalkeed baahan haddii ay isleeyihiin lacagta aruurinaysaa dad kalaa cunaya qofka markii laga soo dejiyo isheeg muxuu aha berbera ama boosaaso dadkaas gaari u karey jaarad tigidka bexe waxay sii cunaan sii waxaas u samee marka waxaan hubaa boqol kiiba boqol inaanay wixii laga rabay soomaalidu ganacsada aanay sameynin ama xataa dad aan ganacsi eedan wax kala dhaqaaleysaa jiro oo si kasta ha u haystaane marka shirikaadka waaweyn iyo shirikaadka yaryar iyo shaksiyaadka waxay intaba wixii laga rabay wanba sita xataa kama bixin aaminsan aniga walaal waaya aad baad mahadsantahay marka sheekh axmed ayaa telefoonku ka go-ay laakiin wuu soo laabtay haddaan umalaynaya sheekh axmed may maqlaysaa aada iyo aad sheekh harun waan ku maqlayo harun macruuf waya waa ku iman doonaa marka hore laakiin waxaan rabaa inaan u tego sheekh nuur baaruud arrinta waxbixin la-aanta aad kala kulanteen ama sidii la rabay aan wax loo bixin magaalada muqdisho iyo deegaanada aad ku sugan tihiin arrintu ma is aaminaad la-aanba mise nidaam wax lagu ururiyo ayaan degsanayn waa midkeen wallahi haaruna inaynana aaminsanayn dadweynaha soomaali anigu ma qabo dadka guddiga madaxda u ah la yaqaano anoo sheekh nuur baaruuda kamid oo laygu yaqaano abaarihii iyo daadadkii sida rabulcaalamiin markhaati uu iga yahayna waxaan bixiyo mooyaane bakeeri shaaha inaanan weligay ka cabin marka waxa weye hadda markaan bilaabayna jeebkaygaan lacag ka yabo habeenkii u horreysay marka macnaha hadda waxaan kuu sheegaa masalan haaruun macruuf oo saad arrintan u garataan ugu yaraan toddoba idaaco habeenna labiyo toban idaaco oo hal shabaka ah la isu furay t v-ga oo layf ah oo adduunkana laga arkayay waan ku hadalnay intaas oo dhan marka la isku daro lacagta ama horta lacagta caddaan ahaanba noo soo gaadhay waa boqolka kun ee hormuud iyo lacag aan umalayn dhowr iyo afartan kun lacag uun yani aan umalayn ilaa lixdan kun toddobaatan kunna yabahoba waa la yabahay laakiin lama keenin marka maxaad u malayn yani intaasoo mar oon hadalnay annaga oo culimmadii dadka ugu waaweyneyd aaminsanna in nala aaminsan yahay dhaliishu aaminaad la-aan ma ahaan u malaynayaa sababtoo waxna lagu arkay ma jiro ma garanaya aniga baryahan ma lacag la-aan baa jirta iyo anigu waxaan isleeyahay ayaa fakarkii aan qabay oo ahaa dadku inay aada wax u bixiyaan oo aada deeqsi u yihiin xilligii maxkamadahay ahayd hal habeen baan afar boqol oo kun qabanay haddana habeen dhan oon idaaca fadhino yaa laga yaaba hadda habeen dhaweyta idaacaan fadhiisanay labiiyo toban idaaca oo hal mar halli baan fadhiisanay lacag hal dollar laba dollar shan dollar afar boqol oo dollar markay mari baan iska xidhnay marka anigu dhaliil badan baan soo jeedinayaa qaabka wax loo aruurin akoonno yani dahabshiil salaam banki amal kulli madkan cusub ee hadda premier kulligoob akoonaa ka furnay hodan golobal yani qaabkii wax loo bixin lahaa telefoon e p c aan furnay oo lacagaha yaryar lagu soo shubi oo haddana iska rogi qaabkaasi wuu saxan yahay annaguna dadkii la aamini lahaa w waa nahay laakiin waxaan isleeyahay un ma garanayo saan moodayay ma noqonin gacantaa dib loo hayaa anigu waxba ma qaadiyo dhowr mar baan war maxaa idinku dhaca idaacadaha ka sheegay maxaad maxaad lacagta la bixin laadiin cadan waxaa hayaman ka socda soo ma aragtaan dadka soomaaliyeed ee dhimanaya soomaalida hadda waa hambo horay u baabaaday marka yeman shan boqol oo kun lix boqol oo kun baa joogtaa layidhi marka intaas hadday horteena ku dhimato ka waran waa dhibaato weeye annaga wallahi hurdadii baa naga tagtay afar iyo labaatan kaa saca waan taaganahay haddana dadkii sidaa rabnay ooma ina jawaabin wakan xaqiiqo kuu sheego ciyaalka yaryara iskoolada dhigtay iyo yaa hal dollar iyo laba kuwaasaa kuma wiil caseeye ayaa haruunow saddex dollar baan maanta helay u yidhi hal dollar uu soo tuuray wiil caseeye kuwa kama abaalasha ah marka dadka yar yarka ah yaaban isleenahay waxoogaagaada haysaana badankooda dadka noocaas oo kale a bixiyey waayahay waynu u gudbi doonaa ugu dambeyn dhammaantiin waa idin siin doonaa fursad sida dadku ay wax ku bixin karaan ama qaabka idinku aada u dejiseen hadda ee wax laydinku tabaruci karo laakiin intaana u tegin waxaan rabay sheekh axmed yuusuf daad ilaa hadda waayo aragnimadiina xeesha ugu habboon eed adeegsanayseen ee wax lagu ururiyo waa maxay
haarun macruufow shiika khayr allah siiye waa shiikii soomaaliyeed run ahaantii de aragtidiisa waa aragti qiimo badan waa soo dhaweyneynaa annaga haddaan puntland joogno sheikhu nuur baarud waa sheikhyadii qaabkan waxa u ururino waxa weeye ummadda waxbaan u baaqnaa u bandhignaa dhibka jirana waa u sheegnaa idaacado iyo telefishon intaba baaqa jawaabtiisana waxaan sameynaa xisaab celin ummadii waxay noo soo direen annaga u duceyneyna qofkii konton soo diray qofkii boqol soo diray qofkii boqol kun soo diray waa unu duceynaa xisaab celinna waa u sameynaa waxaan u qabanaa shirsaxaafada joogta ah dhanna waxaan ka dareensiinaa dhibta jirta oo walaalaha soomaaliyeed haysataa maadaama dhibta annaga gaar ahaan dekeda boosaaso waxay ahayd runtii dhibta ugu badan dhowr iyo toban kun saddex iyo toban kun oo qof dhanka kalena waxa ay bixiyeen abaalgud waxaan uga dhignaa inaan u duceyno oo ilaahay u barino oo dibadii duya meeshay joogaanba in alla xoolaa u barakeeyo awlaada run ahaantii xisaab celinta iyo ducadaas iska warqabkaas waxay keentay haddii hawshu inay si fiican ku socoto baahidu waa weyn tahay baahidu aada ba u ballaaran tahay ilaah unba awood iska leh laakiin waxaan isleenahay hadda nin walba tabartii ayuu taagsadaa ninkii konton awood oo konton ku siiya hadda wax weyn buu ku siiyey ninkii boqol kun awoodo oo boqol kun kusiina wax weyn buu ku siiyey marka waxaan isleenahay de nidaamkaas baaqa iyo xisaab celinta iyo dhiirinta iyo ducada iyo iska warqabka iyo ragga camalka hay sida shiiku sheegay waa lilah sheekh daaro cabdi iyo sheekh maxamed macani laba shiikoo aada loo yaqaan weeye waa ninkii ilmeynayay qaabku wax ku raadana qaab ikhlaasa lilahi marka ilaahi subxaana watacaala dee intii awooda waa lagu guulaystay welina hadee waa la sugayaa oo waxaad moodaa hawsha weli waa socotaa markabka walaalkii cabdi cali faarax beri anuu igu soo socdaa inta laba kun iyo dhowr boqol baa saaran laba kun iyo shan boqol saakana waxaan dhoofiyey ilaa lix boqol oo qof oo somaliland baan u dhoofiyey xamar baan u dhoofiyey berina adikadii soo istaagay ana isugayaan saasay tahay waxaan aaminsanahay dee insha allah dadkii awalba wax bixin jiray iyo midnimadii iyo dadaalkii inay weli taagan yihiin waaya aad baad umahadsan tahay aadna aada ismaaciil qodob muhiima ayaad mar dhaweyd ka dhawaajisay oo ah in waxqabadka dhaqaale keliya uusan ahayn ee dadka aqoonta le aad ka raadiso haddana wax kastoo la qabanayo xataa haddii dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa aada hesho dhaqaalihii waa lagama maarmaan marka dhaqaaluhuna lacag keliya maaha hantiyo kale oo kala duwan oo dadweynuhu bixin karaan ayaa jira maxay kula tahay in loo baahan yahay bulshadu inay samayso adig waayo aragnimadaada maya horta waa waxa waa hadda markii ugu horreysa aan ku bilaabay waa in qofkaas indhihiisu wax arkaan qalbigiisa wax bareenaan waxaan garanaya anigu markii xisaabka aan dhisayay markii wixii aan lacag aan hayay iga baxday wixii dahab aan hayay aan iibiyey farahayda wixii ku jira ka kasoo dhamaadeen ganacsatada waaweyn ee somaliland baa ii gurbatay mid simir isiiya mid garaayid isiiya mid biyo isiiya booyad iigu dhaamiya mid shidaal iigu shuba mid qofba waxbuu iigu deeqay maanta isbitaalkaygaasi muu dhamaadeen berigii haddii aanay ganacsatadaasu aanay ii gurmateen qalabka dhismaha i siiyeen iigu deeqeen xirfadla yaqaan oo iyagu u shaqeeya ii soo direen aniga hawla ii qabteen marka waxaan leeyahay cisbitaalkan maanta iima suuro galeen waxaa maantada tanaansla hadlayo waxaan ganacsatooyinkaa oo iga codsaday aan magacyadooda aanan sheeg sheegin laakin de ilaahay xagga ilaahay u xisaabsan booyada cisbitaalka u dhaamisa mid kamida ay siiyey generatorka lightka aan u shido dad kala ay siiyeen hasad quraaradan caruurta dhicsidaa lagu kululeeyo ee la geliyo kuleelka ee neefsiga u fududaysa dad baa iigu deeqay waxaa baabuurka saxaafka ah ee laga duugoobay isagaba deeq buu ahaa maanta imika waxaan dhisaa jaamacadii baan sidaa kordhi sagaal boqol iyo in ka badan arday baa dhigata meel aan kala fadhiisiyo waan la ahay waxaan isleeyahay doo fasallo kordhi waxaan u baahdaa in gacan la isiiyo waxaan ubaahdaa biyo la isiiyo waxaan ubaahdaa simir la isiiyo ilaahay maa sacbada hoos dhigaa wixii ilaahay uu iigu soo dhiibana dee way ii yimaadaa wiii kalena in indeen kuma lihiin de waxaan ilaahay baan ka baryaa in ilaahay ilaa qalbigooda naxariis ugu beero ummadaa u baahan ee ay awooda dhaamaan way aan siiyo hadalka sheekh nuur baaruud sida ugu habboon ee wax laydinku deeqi karo sida laydinla soo xiriiri karo bal iyadana tafadal aan fursadda ku siiyo waxa weeye walaalow waad mahadsan tahay akoona ayaan ka furnay xawaaladaha waaweyn sida dahabshiil oo kale salaam bank alamal premier bank holohodan global kuwaas oo dhan akoona ayaa ka furan waana la baafiyo had iyo goor waxaa kale oo dadweynuhu hadda maalmahan waxaa wax soo dirdiraa dadweynaha soomaalida ds barada ah ma maanta shiinaha laygala soo xidhiiray waxay ballan qaadeen inay sabtida noo noo soo dirayaan lacag dhan laba iyo labaatan kun oo dollar waa tu magaalo ku taala shiinaha jaaliyad joogtoo soomaaliya iska soo aruurisay marka haddii xataa dadka badankoodu waxay yidhaahdaan akoonadaas ma garanayno ee magacaagaan kusoo diraynaa marka magaca telefoonkayga dadku inta badan ma aqaan say ku heleen way hayaan marka magacayga hadday kusoo qoraan sheekh nuur baaruud burxan hadday rabaanna guddiga badbaadinta ay raaciyaan lacagtaasi toos bay noo soo gaadhaa isla markiina waxaan ku shubaa waxaan ku shubnaa lacagtaas akoonka sidii walaalkeen sheekh axmed uu sheegay haaruunow annagu maaliyadda waxa ku saabsan saxiixa saddex qof unbaa lagu bixin karaa mar walbana bangiyadu waxay noo soo saaraan waxaa kusoo dhacay meesha lacagtaas cid bixin karta oo iyo cid meel aan la ogeyn ku bixin kartaa ma jirto control adag baan saaraa yacni amaanadaas ilaahay hortiisa inaan aakhiro aanaan ku ceeboobin dadkanaga gaajada iyo silaxa u dhimanaya waxaa kaloon rabaa inaan halkan uga mahad celiyo isbitaal banaadir oo qaybka qayb isbitaalka kamid ah aan jeclahay maalinta sabtida inuu noogu yabooyi doono laba laba iyo labaatan qol iyo konton sariir oo dadka qaxootiga ah ayaan ku daaweyneynaa ay yidhaahdeen iyo takhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii arrintu insha allah waxaan rajayn soomaalidu inay dib iska saxdo gudi iyo dibadba fursadan anoo uga faa'iidaysanaya dadka diyaas barada ee dibadda jooga waxaan jeclahay inay inay is abaabulaan away gabdh waayihii aan wax aruurin jiray gabdhaha ingiriiska jooga ayaa ugu deeqsisanaa oo runtii oo ugu soomaalisanaa gabdhihii ingiriiska away maxaa ku dhacay raggii away minnesotadan soomaali oo dhan ay ka buuxdo maxaa ku dhacay minnesota lacag maxay usoo diri la-yihiin maxay isu abaabuli la-yihiin waxaa weeye gobolada maraykanka ee tirada badan ama canadaba soomaali badan baa joogta waxaan ka codsanayaa inay is abaabulaan dadka nugul marka boosaaso culummadan ay dadka soo dhoofinayaan dadka nugul lacag la-aan inay kusoo qaadaan diyaaradaha soomaaliyeed oo lacag la-aan dadkii xamar ku keenaan wixii koonfurta raba taasoo shirkadaha diyaaradaha waan xasuusin lahaa haarun aad baad umahadsantahy aada iyo aad baad umahadsantahy intaana cabdi cali faarax siine hadalka u dambeeya sheekh axmed yuusuf daad adinkana dadka raba inay wax idin taraan sidee bay idinkula soo xiriiri karaan haarun macruufow xaqiiqadii aada iyo aad baa culays u jiraa waxaad garanaysaa haddee maalin walba waxaa timaad down saddex kun oo qof wada xerada aan ku xareyna kun qof ka badan ma qaado xaqiiqadii magaaladu waa kulushahay oo afartan iyo shan digriday gaadhaa boosaaso culays badan baana haystaa oo xagga hawlaha ah welina dadkii waa soo socdaan waxaad ogtahay meesha keliya ay soo maraan sida qaalibka ah waa boosaaso oo mukula boqolaalka kun oo jooga boosaasa u dhow laba iyo toban saac bay imaanayaan dadkaasna kuwa sokor qaba iyo kuwa waxay u badan yihiin dad aada u tiro badan oo u dhibaataysan marka waxaan leeyahay soomaali walaalaha soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba waxaan leenahay de ilaahay subxaana watacaala khayr badan allah idin siiyo hadee allahu fii cawna alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih cinwaankaas qaata walaalihii sida aad wanaagga u samayn jirteen gurmadka usoo dadaala dadaalkana kordhiya waxaan ku khatimayaa ummadii wax la baxday allaha barakay gudo iyo dibad khayr allaha siiyo gaar ahaan shacabkii puntland iyo ganacsadii oo ay hogaaminayso dawladda oo madaxweynaha ka yaha cabdiweli maxamed cali gaas khayr allaha siiye dee dadaalkaasna waxaa le ilahay hau barakeeyo meeshana kasii wada culamada sheekh nuur baaruud dadaalkay wadaana waxaa le allaha barakeeyo oo khayr badan allaha siiyo waa sheekheen aan jecelnahay hadda camalkaana ilaahay waxaan weydiisanaa inta wax bixisay inta bixin doonta janno fardows allaha geeyo dadka walaalaheena dhibaataysan dhibka allah ka dulqaado kan buka allah caafiyo kan dhintay allah unaxariisto kan waxa weeye cadow ka baqay allah ka badbaadso hadda waxaan le walaalihin waa idin sugayaan hawlkama daalow weli waa hogadin waayo aad baad umahadsan tahay cabdi cali faarax adi haddaan kusii hadalka u dambeeya ganacsatada iyo dadka wax haysta maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si xilligan adag dadka gacan loo siiyo waxaan ka codsanayaa soomaalida wax waad bixisaa wayna isjecel yihiin waana dad fiican laakiin qiyaasta meesha ka jirta ma qiyaasi karaan malaayiin aa loo baahan yahay marka laleeyahay toban kun oo qof ayaa waxaa keeni boosaaso la geeyey laba bil guyahood ilaa laba boqol oo kun oo qofaana meesha joogta toban kun oo qof ree boosaas way dadaaleen saraaxa geedig ay saareen ree boosaas inkasa daawanaya waaya dadka siday kan biyaha wada kan rooti rootiga wada kan wada caanaha ka daba wada si niyadna ay usoo dhaweeyeen niyad somalilandna markii hore dacayd baana suuqaa la geliy iyo wax yar oo oo hal nin wadanba maba keli kari oo kama hadli kariya shacabka reer somaliland waxay dhaheen haddi marka kuwa open open hour waxaa kuusoo kugu soo furi doonaa gacmo dhow gacmo fura kugu soo dhaway doonaa dekedaa waa isticmaali kartaa waa free wax hataa free bortay ku tahay dadkana waad keeni kartaa ay soo dheen marka ayla soo hadleen ganacsatada marka ka adinkaa iskale shacabka soomaaliyeed iskale waa marka soomaaliyeed hadda boosaaso yimid tiriisa dambe berberi tegi doona insha allahu tacala oo culayskii hal meel ma saari doono shirka shirkaadka diyaaradahana waxay ballan qaadeen in ilaa xad wax alla wax ganacsa inay free ku qaadi doonaan ayay ballan qaadeen shirkaadka diyaaradaha marka waxaa weeyaan codsigayga waxaan kusoo koobayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dibad ha jirto ama guud ha jirto baadidisa loo maleyna waa ka badan tahay boqol kun iyo laba boqol oo kun dadka ma kaafinayso qof waliba waxay haysata nus ha ku sadaqaysta walaaleedaan leh barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa adna aadan ismaaciil oo aasaasay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yeman iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsada soomaaliyeed kuna nool dalka yeman dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya dadka soomaalida ee ku sugan dalka yeman inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo